bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddexaad ee kitaabka cinwaankiisu yahay muqadamatu alxadramiya ee loo yaqaano baafadlaha waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed cali jaamac
bismi illah raxmaan raxiim waxaynu ku jirnay khisaal lfira waxauna yidhi sheekhu yusanu waxaa la suneeya asi waa ku cadeysho fii kulli xaalin xaalad kasta inuu cadaydo ayaa la suneeyaa wayata'akadu wuxuu sii adkaanaya weliba lilwuduu'i wasalaa weysada iyo salaada likulli ixraamin xidhasho kasta yacni markuu qofkii salaaddii xidhanaya inuu cadaydo aad bay usii adagtay wa iraadati qira'ati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa marka uu doono taana inuu cadaydo ayaanu suneeyey walxadiidi iyo xadiidka nabowiga wadikri iyo xuska ilaahay wasfiraari alasnaani iyo ilkuhu marka ay booro noqdaan waayo waxyaalaha waataynu soo tilmaannay yacni qiimaha iyo fadliga iyo sida uu nebigu sala allahu alay wasalam uga hadlay cadayga markana weysiisanaya marka salaadaba akhrinta qur-aanka markuu qofku doonayay xadiidka iyo dikrigana salaadda unbay uga qiyaasanayaano waxay leeyihin waa cibaadooyin ay wanaagsan tahay in laga horraysiiyo sidii looga horraysiinayeyba salaadda iyo waxaa kaloo isoo hoosgelayaan bay leeyihin dee cumuumka adilada ka hadlaysa siwaagga iyo cadayshada ayay soo hoosgelayaan istibnaarka iyo markay ilkuhu booro noqdaanna dee waxay ku tusinaysaa markaas inay hure iyo markaa wax aan wanaagsanayni ay dul fuuleen oo laga maarmaanatay ay qofku iska tiro wa dukhuulu lbeyti guriga geliddiisana isagana waa loo sii adkay cadayshada waalqiyaam min annawm iyo hurdada kicitaankeeda wairaadati annawm iyo hurdo doonideed iyo walikulli xaalin xaalad kastoo yataghayaru fiihi alfam afkuu isbeddelo u doorsoomo waxau leeyahay sheekhu marka uu qofku guriga gelayo ayana inuu cadaydo ayaa la sunneeyaa waayo xadiid nasaa-i warinayo ayaa caaisha waxaa la yidhi nebigu muxuu ku bilaabi jiray marka uu gurigiisa soo galo waxaanay tihi bisiwaak dee waxa uu ku bilaabi jiray bay tihi cadayasho beydka shuraaxda qaarkoodna waxay leeyihiin kacbadana waa ay noqon kartaa markuu doonayo qofku inuu kacbada galo laakiin waxay daahir ku tahay gurigaa mansilkaa caadiga weeye si xadiidkuna uu tilmaamayo marka uu doonayo qofku marka uu hurdo ka kacana inuu cadaydo ayaa la sunneeya waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuu aha sala allahu alay slam idaa qaama min alleyli yashmusu fahu bisiwaak wuxuu saa u marmarin jiray uu ku jijabin jiray ilkihiisa caday habeenkii marka uu soo kaco xaalad kasta oo afku uu isbeddelana ayaana cadayshaa loo sunneeyaayo marka uu qofku waxyaalahan urtana cuno sida markaa basasha iyo toonta iyo wixii la mida ama waxaan iminka dadka qarmuunkan lagu ibtileeye dee sigaarka iyo wixii la habamaalo ah inuu goor walba ka cadayday soo afkiisa markaa urta xun uga jaro ayaa wanaagsan ama masele qofku markuu hamus dheer ama hadal badan marka uu sameeyo kollay isbeddel baa imanaya inuu cadaydaa way wanaagsantahi wa dukhuuli lbeyti guriga gelitaankiisana waa loo adkeeyo walqiyaami min annowm iyo hurdada kicitaankeed wairaadati nowm iyo hurdo doonideed hurdo doonideeda lafdeeda hurdada afkaa isku beddelaa markaa markaad sii seexanaysa haddaad sii cadayato iyadoo lafdeedu waa kaa fudaydinaysaa walikulli xaalin iyo xaalad la arko yataghayaru fiihi alfam oo afku isbedelo wa yukrahu waxaa loo kalaysaa lisaa'imi qofkii soomanaa bacda zawaali inta cadceedu iilatay ee ay sawada bartankeeda ka iilatay ee xagga iilatay macalaa duhur wixii ka dambeeyana qofka sooman waa loo karaahiyeystaa waxaanay markaas leeyihiin uun karaahiyada ay uga soo qaateenuun nebigu sala allahu calayhi wasallam waakii xadiidkii saxiixaha ku yidhi qofka sooman khaluufka iyo urta afkiisa ka soo baxaysa kawdgoonila agtiisa riixulmisk urta miskiga marka iyagu waxay leeyihiin yacni udgoonkiisaa laynoo sheegay waxayna tusinaysaa markaas in talabu ibqaayihim yacni uu sii joogtay inay wanaagsan tahay waana la kala ismilay markaa suulinteeda laakiin waxaa sheegtay inaanay urtani ahayn mid ilkahan iyo afka ma saarane waa mid caloosha ka imanaysa khaluufku waa isbedel iyo ur caloosha ka imanaysa marka ay raashiga ka madhnaato marka cadayga waxba shaqo kuma laha sidaa daraaddeed ayaa nawaawi waxa uu doortay oo shaaficiyada ka mida inaanu karaahiye ahayn waataynu isdubadka ku soo maraynay ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtiira lam yukraha wayaxrumu alwisaal cadayashada qofka sooman fakhtiira lam yukrah waxaa la doortay inaanu karaahiye ahayn wayaxsulu cadaygu wuxuu ku xasilaa bikulli khashinin shay kastoo adag laa isbacahu fartiisa maya wal araaku geel cadaygaana awlaa fiican suma naklu geedkaa timirtaas wayustaxabbu waxaa la sunnay an yastaaka inuu ku cadaydo biyaabisin shay angegan oo nudbiya lagu qooyey bilmaa'i biyo wa an yastaaka inuu cadaydaa la sunneeyaa cardan ballad ilaa fi lisaani carabka mooyaane cadayga siwaag marka laga hadlayo aaladana waa la yidhahdaa lagu cadaynayo ficilkan iyo cadayashadana waa la yidhaahdaa markaa sunnuhu waxa uu ku xasilayaa shay kastoo adagoo dee ilkaagan wasakdan iyo waxaan dul saaran ka qaadaya marka wuxuu ku xasilayaa shay kastoo adag wuxuu markaa ka soo reebayaa sheekhu farta oo inuu markaa qofku fartiisa ku cadaydaa yacni iyadoo cadayasho noqon mayso maxaa yeele waxaa leeya waa juz-un minhu fartu waa qayb qofka ka mida dee qayb qofka ka midana caday lama odhanayo lagu magacaabi maayo geedka araagga la yidhahdo araagguna waa geedkan geedcadaya macruufkaynu naqaano ayaa awlaahoo weliba wanaagsan waayo waxaa la sheegaa inuu nebigu qoladii wafdigii reer cabdilqays ee nebiga u yimi inuu geeda cadaya inta loo soo gooyey nebigu yidhi cadaygaas geedkaa ku cadayda tabaraabi baa markaa soo saaray ama waxay dhahayeen wuxuu sahay nooga dhigay geedkaas oo uu yidhi markaas ku cadayda marka geedka araagga la yidhaha waa geed cadayga kanu idhaanee ayaa wanaagsan geedkaa timirta iyana laamaheeda in lagu cadaydo ayaa iyaduna wanaagsan waxaa kaluu inoo sheegayaa sheekhu waxa wanaagsan in mid angegan oo lagu qooyey biyo inuu ahaadaabaa weliba sii wanaagsan si uu markaas u jilco oo aanu dee qofka ciribkiisana aanu waxba u yeelin waxa kale oo ayaro wanaagsan oo sunnaa in ballad uu cadaydo qofku bimacnaa aanu sidaa u cadaynin korkaase inuu balladkaa inuu u cadaydo waayo xadiid abu daawuud manaasiishiisa uu ku warinayo isagoo marfuucana la wariyey ayaa ida stagtum fastaaku cardan marka cadaynaysaaan ballad u cadayda ayay ahayd welibana way dhacdaa mararka qaarkood haddaad sidaa u cadayto inaad cirridka iska dhaawacdo ama waa inuu kugu siibto daydna cirridka hoose ama ka sare inaad cawartaa waa laga yaabaa laakiin markaad gudubka aad u cadaynayso wax waxyeelaahay kaaga iman mayso ilaa fi lisaani carabka mooyaane carabka isagu sidaan u cadaymi maayo isagu dherarkaas ayuu u cadaymayaa markaa isaga sidaasuu ku wanaagsan yahay way xadiid muslim uu warinayo ayaa abi muusa alashcari baa wuxuu aha nebigaan u soo galay iyadoo cadaygii darafduna carabka nebiga uu saaran yahay oo bimacnaa dee markuu halkan saaray markaa sidaasuu u waday unbay macnaheedu noqonaysaa wayaxsulu cadaygu wuxuu ku xasilaa bikulli khashinin shay kastoo adag laa isbicahu fartiisa maya wal araaku geedka geedcadayga awlaana fiican uma nakhlu timirta wayustaxab waxaa la sunay an yastaaka inuu ku cadaydo biyaabisi sheegoo nudiya bilmaa biyo lagu qooyey wa an yastaaka cardan balad inuu cadaydo la sunaya ilaa fi lisaani carabka mooyaane wayadahin wuu subkan ribban wakti wakti wayagtaxilu wuu indhakuulan witran si yacni witri ah alaaan alaaan fii kulli caynin yacni saddex saddex il kastaba wayaqusu shaariba shaaribtana wuu qusayn ويقلم الظفر عدده قري وينتف الإبطى كرنكنا أيو تفي ويزيل وحن ويسكزول شعر العانة تمها حقه سيح بنت ترنك أجل كبحان ويسكزول ويسرح اللحية قرك رواه فيري خصال الفطره أينب ولي نوسي وضع وعليه ويبدهن غبا وقت وقتي أي مركع سبكنيا وبمعنى استمرارية جوكتا وسبكن مايه ويترفب مركع كتشريه وإنه مركع وقت وقتي يا مركع باهضون إنه سبكنيا قور وبينه داشتا ولا قونا كتيا وحكروا أينا ونكسن إنه إن دكوشة وترا وإن دكوشة si markaas witriyahoo tanasalan fi kulli cayn macnaa il walba inuu saddex jeer markaa u indhakuulo ayaa wanaagsan oo xadiid tirmidi warinayaha ismidka oo waxyaalaha markaa lagu nooc kuxligay indhakuusha ka mida ku indhakuusha araggana markaa waa faydaayo waa qurxiyaa timahana waa soo saaraaye sidaas yeela ayuu yidhi laakiin indhakuul ahaanun markaa siiro looga jeedo ragga markaa mid u habboon ma aha ee waa marka markaa dee dawahaniya waxaasuun uga jeedo waxaa kaloo iyadana wanaagsan inuu shaarubta oo timaha adabinta sare ah inuu iska gaabiyo iska quseeyo ayaa sunnaahoo wanaagsan inuu guro ciddiyaha inuu iska guro waayo ciddiyihii dee wasakh ayaa hoos gelaysa laga yaabo in tahaaradaadii ay wuxu dhinto waxaa kaloo laga yaabaa inay dee wasakdaasi cuntada ku raacdo caafimaad ahaan ay ku waxyeelayso wayantifu libda timaha kilikiladana inuu iska tifo u iska jaro ayaa wanaagsan yacnii tifidda ayaa wanaagsan xiiridduna yacni waa mid bannaan waxaa kaloo sunnaa inuu iska xiiru iska tidho timaha caanada la yidhaahdo ee xubinkaa taranka hareerihiisa ka baxa kuwaana inuu iska gooyo oo aanay ku dheeraanin baa wanaagsan arrimahanna waxaa tilmaamaya xadiidka nebiga sala allah alay slam u uhi khamsu min alfitra ayay ka mid yihiin markaa shan baa wuxuu ka tiriyey shaarubta in la yska quseeyo la yska gaabiyo cidyaha in la yska guro timaha in la iska kelikilaa la yska tifo timaha hooseena in la yska xiiro khitaanka iyo gudniinka ayaa isaguna ku jiray waxaana sunnuhu yahay ciddiyaha iyo shaarubaha iyo kelikilada iyo timahaas iyo xubinka farjiga hareerihiisa ka baxa inuu qofku iska guro o iska gooyo markastoo ay ku dheeraadaan oo dar u yeesho waxaana wanaagsan baa la yidhi afartan cisho inaanay dhaafin wayo xadiidkii saxiixa wuxuu anas ibnu maalik laga warinayey nebigu wuxuu noogu muddeeyey shaarubta gaabinteeda cidiyaaisi guridooda kilinkilada tifiddeeda caanada xiiriddeeda inaanaan afartan habeen wax ka badan inaanaan isku daynin ee afartankaa uu iskaga gura ayaa wanaagsan waa kan nebiguna sala allahu alayh wasalam markuu ka hadlayay shaarubta iyo dee cafu lixa garka iska sii daaya bulaha shaarubtana iska gooya halka markaa dadkii maanta iyagoo dad fara badani gaalo ku dayanaya sunnihii nebigana ay khilaafeene ay shaarubtiina sii daysanayaan garkiina ay goynayaan wayadahinu riban wakti wakti buu subkan wayagtaxilu wuu indhakulan witran tiro markaa isdhiman alaaa alaaa fi kulli cayni il kasta saddex wayaqusu shaariba shaaribtana wuu qusaynoo damintaas taratimaa ku yaalla ama wada xiiri ama markaa wuu gaabin wayuqalimu dufra ciddidana wuu guri wayantifu libta timaha kilinkiladana wuu iska tifi wayusiilu shacra alcaanati timaha xubinka farjiga ka baxa korkiisana waa uu iska goyn wayusarixu lixya garkana wuu feedhi wayakhdibu shayba ciradana wuxuu marin bixumratin casaan aw sufra ama boore wayaxrugu bisawaadi madowna waa xaaraan watakdibu almar'atu lmusawaja ruuxa dumar ee la qabaa waxay marin iyo dayahaa gacmaheeda iyo warjilayahaaba bilxinnaa xinna ayay marin waxa uu sheekhu leeyahay waxa wanaagsan cirada inuu qofku ama caseeyo ama uu gooro ka dhigo waayo xadiis baa nebiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi yuhuud iyo nasaara yacnii tibahoona isbedelay sibaaqba mariyaana idinku khilaafa sufradan iyo casaankana cismaan bin mowd nin la yidhaha baa wuxuu leeyahay umu salama ayaa waxay ti waxaan arkay nebiga timihiisa oo cas ibnu cumarna waxaa la midbaa weydiiye oo yidhi bal ka waran sufro ma la marinayaa markaasuu rasuulka ayaan arkay oo sufrada marinayo weliba anna waxaan jeclay inaan sufrada inaan mariyo laakiin madow in la madoobeeyo ayada waa xaaraam waayo abi quxaafa oo abubakar sidiiq aabbihii ahaa ayaa maalintii fatxu maka nebiga loo keenay isagoo gerkiisa iyo madaxiisaba ka faqaama bayaadan faqaamo aad moodo yacnii sida dareemada oo kale waa nabaad markaa ubax markaa cad leh iyo midho oo lagu shabbahay markaas ama wancad haddaad doonta dheh ama yacni dareemo oo kala dheh iyadood moodo ayaa loo keenay markaasaa nebigu sal lla sl waqayiruu haadaa bishay wajtaribu sawaad wuxuui waar dooriya caddaankan aad dareemada ama wancadka aad moodo waxaana wuxuu ku dooriyo waxaana ka ilaalisaan inaad madow marisaan markaa madoobaynta timaha la madoobaynayo waa mid laga wanaagsan yahay weeye oo aan fiicnayn oo xaaraanaysaa nebigu sala allahu alay slam tilmaamay waana runtii foolxumowno wax liyaaliyo waxaa sharcigu inoo diidayaa waa foolxumunbaa marka la khilaafad ka timaada iminka dhibta ka haysata dadkaa timaha madoobaynaya waxaan foolxumo ahayn may kororsan haddaanu aroor walba soo marin dee timi way baxayaano iyagoo hoosta ka soo wada caddaday dushiina ay ka madow yihiin oo foolxumada aad yaabaysaa waad arkaysaa sida markaa dumarkan iminka markaa jidhkooda markaa caddaynaya ee kiimikada barinayaba jidhkoodii ay u dileen ee waxa la yihahdo waxay u kororsadeen aanay u jirin ayaa kuwaa timahooda madoobaynayaana foolxumowna ay u kororsadeen wayaqdibu shayba bixumratin aw sufra ayuu ku dhoobi wayaxrum bisawaad waa xaaraan waxaa kaluu sheekhu leeyahay ruuxa dumara ee la qabaana waxaa iyadana wanaagsan inay gacmaheeda iyo lugaheedaba inay iyaduna xinayso ayaa wanaagsan wayo xadiidka abu daawuud warinayo ayaa hinda bintu cutba waxaasi nebiyullaahi miyaanu beecayla gelaynin ilaa aada labadaada kaf soo beedesood macnaha wax soo mariso kula baayactay maayo buuhi iyo ruux dumara ayaa abu daawuud iyo nisa waxa weliya gacanta u soo taagtay kitaab usoo fidisay markaasuu qabtay markaasuu maya ka qaban waaye markaasay tidhi yaa rasuululahi gacantaydii baan kuu soo fidiyey kitaab waad iga qaban weyday dee inay gacan nin tahay iyo gacan ruux dumara inay tahay waan kala garan waayey buurti waa gacan dumara bay tidhi dee waa inaad markaa xidna iyo wax soo marsataa oo aad markaa gacantaa cadee ragga oo kale aanay gacantaadu noqonin buu yidhi markaa waa ruuxii dumar ahaa ee la qabay ruuxii markaas iyada aan la qabin shaaficiyadu waxay leeyihiin uma habboona oo iyada dee in fitna ayaa markaa iyo ziinada iyo isqurxinta noocaasa ayaga looma ogolo waa karaahiya bay yidhahdaan wa taqdimu almar'atu almusawaja waxay marin yadayha iyo warijlayhaa bixinna xinna ayay marin wa yukrahu alqazac qadadxiir ama dhanxiir ayaa la karaahiyeysaa wanadfu shaybi garhka tifidiisa ayaa la karaysaa wanadfu lixya iyo garhka tifidiisa walmashi iyo socod fii naclin waaxidin kab keliya lagu socdo walinticaalu iyo qofku inuu kaba xidho qaa'iman isaga oo taagan waxau sheekhu leeyahay waxaa la karaahiyeystaa qazac qazac waxa weeye waa in timaha badna la xiiro badna la iska daayo yacni qofku inuu waadaysana waa u furan tahay inuu wada xiiraana waa u furan tahay laakiin inuu badh xiiro badna ka tagaa waa midaan habboonayn waayo ibnu cumar ayaa laga wariyey inuu yidhi xadiis bukhaari warinayo rasuulkaa maqlayanha cala alkhazac isagoo nahyinaya timaha in badh la xiiro badhka kalena laga tago waa laga yaabaa beryihii hore inaan la fahmi jirin laakiin iminka badhxiirkii iyo dhanxiirkii ayaa qurux loo qaatay markaa qaarkoodna soo hadhaya iyo qaar intaa hoose xiiraya oo inta sare la hadhaya iyo qaar noocnoocio xirayaynu maanta arkayna ayagoo ku dayanaya gaalo iyo markaa ama kuwa ay kubad ciyaarayo ay arkeen sidooda u sabaysanaya ayaynu arnay waayo maanta dad fara badanoo dhallinyaradana ka mid a ayaan waxay diintu ina farayso iyo sunnaha nebiga aan ku dayanaynine waxay ku dayanayaan gaalada ama feertanaysa ama legdamaysa ama kubadda ciyaaraysa ee shaashaadka telefishinada ay ka daawanayaan marka waa mid aan habboonayn waxa kaloo iyaduna aan wanaagsanayn inuu qofku cirada iyo garhka inuu googooyo u tifaana waa mid aan wanaagsanayn waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waar cirada ha tifino ha googoynina waayo muslimkii ku ciraysa islaamka nuur ayay maalinta qiyaamaha u noqonaysaa ka cirada islaamka dhicisaad ku ciraysanaysaa nuur bay ku noqonaysaa waa nuurulmu'min buu yidhi qofka mu'minkaa nuurkiisa marka inaanu qofku nuurka midhkii markaa cadow arkaba inaanu goyniintu muraayad u qaato ama markaa garh ha ahaato ama ha ahaato in madaxaba ha ahaatee waa midaan habboonayn garhka isagana tifiddiisa markaas oo macnaha inuu cirrada madaxa iyo timaha ka tifaano ma bannaana garhka dee midhkii inaa soo baxaba inuu gooyo isagoo doonanaya markaa gadh la'aan isagoo doonaya iyadana waa mid laga wanaagsan yahay waxaa kaloo ayana karahiya almashyu fii naclin waaxid lug keliya kab keliya inuu qofku ku socdo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi midkiinna yuu ku soconin kab keliya qofkii dee ay ku keliftay isaga lugtii kale amaba ay xanuunaysay amaba dee ay ka gonayd amaba ay gaabnayd mooyaane ama ha u wada xidho ama ha iska wada saara baa nebigu yidhi inuu waasaariyo inuu xidho waxba kama dhexeeyaan oo dee kollay qofkii markaas socodkiisii baan toosayn oo aan hagaagaynin waxaa kaloo ayana kalean inticaalo qaa'iman inuu qofku isagoo taagan inuu kaba xidho wayo xadiid abu daawuud waliya nahaa rasul an yantacila arajulu qaa'iman isagoo taagan inuu kaba xidho waa la nahiye waxay ka soo reebaanuun oo culimmadu ay yidhaahdaan waayo dee kollay cillada loo diidaya waxa weeye suquud iyo dhicid baa looga yaabayaa marka inuu qofku isagoo fadhiyo dabaduha ku haya inuu xidhuu isku adkeeyo wanaagsan laakiin waxay dhahaan waxaan midaaska ah iyo reer dabada laga gashado ee iyagoo aan dhicid looga bana dhulka iskaga dhow kuwaas iyaga in sarajoogla iskaga xidhaa waa mid iska furan waanu ku xidhan karaa sarajoog qofku laakiin waa laga wanaagsan yahay oo inuu dhaco ayaa laga yaabaa waxa un aanu sheekhu ka hadlin khitaalulfitrihi waxaanu ka hadlin khitaankii iyo gudniinkii sidii subadkuwa markaa uga soo hadlay khitaankuna shaaficiyadu waxay qabaan markaas inuu yahay shay waajiba rag iyo dumarba ilaa maalinta toddobaad ayaanu wanaagsan yahay ka horna markaa waa la samayn karaayo xataa markuu dhasho waa la raacin karaa haddaba waajibnimada dumar ragga waajib ku yahay iyo yacni fawaa'idda uu leeyahay iyo in laga taga inaanay bannaanayn waa mid mutafaqa oo laysku waafaqsan yahay kayfiyada iyo qaabka loo samaynayaana dee intaa haraggaa yaree xubinka inta hore dabashuun baa laga goynayaayo iyada waa wax laysla yaqaano laakiin kan dumarka ayaa maanta hadal badani uu ka taagan yahay oo mashaariic fara badanna laga furtay run ahaantii waxa weeye shay sharciyan sugan waayo nebi maxamed ba sala allahu calayh wasalam xadiid majmuuciisa marka laysu geeyo oo albani ku tilmaamayo inuu saxiix yahay ama darajat alxasanba uu gaadhayo ruuxaa dumar ee mucadiya la yidhaahdo uu leeyahay gud oo markaas yacni xubinkaa yaree badriga la yidhaahdo uu leeyahay go uu leeyahay oo markaas hana ku xeel dheeraan inuu leeyahay mid sugan weeye waxaa kaloo sugan xadiidka nebiga uu ka hadlayo maydhashada ida altaqa alkhitaanaani ama wamasa alkhitaanu alkhitaan labadii meelood ee la guday markay istaabtaan isgaadhaan markaa raggana inuu gudniin jiray dumarkana inuu gudniin jiray wakhtigii nebiga ayay tusinaysaa laakiin kayfiyadiisa iyo qaabkiisa ayaa runtii ah iyadoo mid xagga kale loo dhaafiyey xubinkaas yaree badriga la yidhaahayo xubinkaa ragga oo kala ah ayuunbaa isagana imaamu maawardi siduu leeyahay aljil- aljildat lmustacliya haraggaa yaree sare ayuunbaa laga goynayaa yani waa artari aad iyo lacadu muhiima xuduudo badan ay ku jiraan dhammaantii la wada goyn maayo laakiin haraggaa yaree dusha oo haraggan rag oo kale ah ayuunbaa laga jaraya wax kaloo loo geysanaya ma jirto laakiin qaabkan innagu aynu u gudnay fircooniga la yidhaahdo ee ay tahay xubinkaa in la wada gooyo debnaha haddana in markaa iyagana la gooyo haddana kadib la ysku qodbo oo la ysku tolo taasi waxa weeyaan jariima bashaca yacni waa jariima iyo dembi weyn oo ruuxa yaree dumarkaa laga gelayo oo sharci darro lagaga gelayo oo kuna mudanayo qofka samaynaya ciqaab uu ku mudanayo mid yacni adduunyada lagu ciqaabo dee intaa ay mariso in lagoyn la mariyaa iyadana ama waa in dee waa magteeda oo dhan manta debnaha iyo xubnaha la goynayahay dee mag waa in laga qaadaa waalidka sidaa samaynaya hooye iyo aabbaha sidaa samaynaya ayaguna aakhire ku badbaadi maayaan iyaguna waa la weydiin doonaa sidii inantii la xabaalnololinayey ee la arkay waydalmawuudatu su'ilat yani tii la xabaalnoliyada ma la aasay sida loo weydiinayo ayaa iyadana loo weydiin doonaa waayo waa dhib inta ay nooshahay ee jirkeeda ay nafi ku jirto waa dhib aan marnaba aan ka hadhaynin hadday intay inan tahay caadadii bay isku taagaysa kaadidii baa ku adkaanaysa hadhowta marka la guursado in la kala gooyaabay keenaysaa oo dhibaato loo geysto marka ay dhalayso yacni waa dhib aan marnaba ka hadhaynin markaa dhibtaa loo geystay qofkaa waxba mudani waalidkeedu dembina waa ku yeelanaya ciqaabna aakhira waa ku mudanaya marka waa in laga taxadiraa taana wayukrahu lqazacu waxaa la kalaysaa qazac iyo qadaasiirkii wa nasfu shaybi cirada tifitaankeedii wa nasfu lixya iyo garka tifitaankiisii waalmashyu fii naclin waaxidin ku socosho kab keliya walintaxaalu qaa'iman iyo isagoo taagan inuu kaba xidho faslun fi lwuduu waysadii ayuu fasal yahay waduu haddii la yidhaahdo waa biyaha lagu weysaysanayo oo bifatxi waawi la yidhaahdo wuduu haddii la yidhaahdo la godana waa ficilkan iyo isticmaalkan biyaha xubnaha gaarka ee kayfiyada iyo qaabka gaarka loo weysaysanayo ayaa la yidhaahdaa min alwadaa bay ka timi oo dee wanaaggaa iyo bahjada iyo nuurkaasa waysada fadliga iyo qiimaha ay leedahay xadiid fara badan ayaa ku soo aroortay oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay haddii cusmaan warinayo wuxuu u yeedhay weel dabeetaan labada kaf ayuu maydhay midigta ayuu haddana geli waa luqluqdo waa sandaarsaday wejiguu saddex jeer maydhay haddana gacanbuu ilaa labada midfaq saddex jeer maydhay madaxuu masaxay labada lugood buu ilaa kacabaynka maydhay dabeedna wuxuu yidhi nebi maxamed wuxuu yihi qofku weysaysta weysaysigaygaasoo kale laba ragcadood tukada oo nafdiisa aanu ugu sheekaynin waa loo dhaafayaa dembigiisa wixii horreeyey ayuu yidhi xadiid kale nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi markuu addoonka muuminka ay weysaysto luqluqdo waxa la yaaliyo wixii afkiisa dembi ahabaa ka baxaya marka uu haddana sandaarsadu fiif yidhaahdo isagana sanka waxa la yaaliyo wixii dembi ahabaa ka soo bixi markuu wejiga maydho wejiga wixii dembi ahaabaa ka bixi markau labada gacmood maydho labada gacmood bay markaa wixii dembi ahaa ka baxayaan ilaa ciddiyaha hoostooda ay ka sii baxaan madaxa markuu masaxana madaxa wixii dembi ahaabaa isagana ka baxayo labada dhegood bay ka bixi labada lugood markuu maydhana dembiyaalkii baa lugaha ka baxaya dabeete mashyiga u soconayo masaajidka iyo salaaduba dheeraad bay u noqonayaan waayo dembigiisii yadheeraado dhan weysadii baa lagu soo dhaafay laakiin salaada iyo socodkeenu u soconayo masaajidkuba waxa uu noqonayaa naafile iyo dheeraad bay u noqonaysaa xadiid kale oo sugan isagana nebigu wuxuu lahaa markuu addoonka muslimka ama muuminka weysaysto ee wejiga uu maydho wejigiisa dembi kasta uu indhaha ku eegay ayaa biyaha raacaya ama dhibicda ugu dambaysa marka uu maydho labadiisa gacmoodna labada gacmood waxaa ka bixi gef kasta oo uu ku qabtay gacmihiisao biyahay raacayaan markuu labada lugood maydhana gef kasta oo labada lugood ugu socday baa iyagana biyaha raacaya xataa yakhruja naqiyan min adunuub ilaa uu baxo isagoo dembiyaalkii naqikaa oo saafikaa wuxuu hi furuudulwuduu'i waysada faralyaalkeedu sittatun waa lix alawalu ka wareeya waa niyatu rafci alxadat xadada iska koryeelkii waa inuu niyeeyaan aw iطahaara lisalaa ama salaadu dahaara qaadasheedu uu ni- oo inuu niyeeyo aw naxwi daalika ama wax la mida cinda qasri lwajhi wejiga marka uu maydhi wayanwi wuxuu niyoonayaa salisulbawli kii kaadidu ka socotay iyo wanaxw wixii la midi istibaaxata fardi salaa farad salaadeed banaysashadeeda wain tawada'a lisunnatin sunna hadduu weysaystana nawaa istibaaxata salaa salaad banaysashadeed ayuubuu niyoon wuxuu uhi faralyaalka weysadu faralyaal buu inoo keeni doonaa furudu waa jamcu farda wixii shaaricu uu doonay si waajibnimo ah haddii markaa qofku uu sameeyo abaalmarin uu ka helaya haddii uu ka tagana lagu ciqaal ama mid nuqsaamo cibaadadaasi waxba kama jiraan weeye sunna isaguna jiro oo wixii shaaricu uu doonay falkiisa inuu qaab waajibnimo aanu u doonin waxaa kaloo sunno ay yidhaahdaan waxaa la yaaliya wixii markaas iyagu fuqahaan ay wanaag isaga arkaanna walow nebigaba yaanay ka sugnaanin ama yaanu markaa ficil iyo qowlahaanta hore kaga sugnaanin waxaa la yaaliya wixii wanaagsanna sunno way iska yidhaahdaan oo wax badoo nebiga ka sugnaan bay iyagu fuqahadu wanaag intay u arkaan bay sunno ku sheegaan aadaab bay soo raaciyaanoo bimacnaa sunna ayuunbaa iyaduna noqotaa marka wuxuu i waa lix ka waraya waa niyatu rafci alxadas xadadka iska koryeelkiisa waynu niyeeyaa xadadku waataynu soo tilmaannay dee waa arrinkan waa weysela'aantan masalan ama jieebadan kugu sugan ayaa xadas la yidhahdaa wa amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa waa arrin ictibaariyo xubnaha ku qumaya oo yamnacu min sixati salaa salaadda ansixitaankeeda diidaya ama waa asbaabtanu duhrigu ku intihoodo iyo mancintanba waa laydhaa ka ratib maysa saddexaasaa lagu idlaaqaa markaa inuu niyeeyo iska koryeelkiisa waa rugni marka waa shay loo qasiya niyadiio falkiisa lala xidhiidhiyo cibaado kastana waa shay laga maarmaanoo weyse iyo midnabaa sharciyaanma ansaxaysa niyo mooyaane inama alacmaalu binniyaad wa inama likulli imri'in maa nawa acmaashu waxaa lagu ictibaariyaa aasaaray kaga ratibantaa sharci yahay niyo qofkana waxa u sugaa wuxuu niyeeyo ajrina markuu markaa niyo khaalisa ula yimaado unbuu ka helaa aw iطahaara lisalaa ama waa inuu niyeeyaa u tahaaro qaadasho salaad aw naxwi dalik waa maxay waa inuu niyo weyso oo kale ama farad weyso ama gudasho weyso cinda qasli lwejhi markuu wejiga maydhayo ila waa faralkii ugu horreeye markaasuu niyeynayaa oo niyadu maqsuudkeeda waxa la yidhaha tamyiizu alcaadati can alcibaada waxay kala saartaa caadada iyo cibaadada inaad wejiga iska mayranayso iyo inaad weysaysanayso weysada cibaadadaha inaad gudanayso waxaa kala saaraysa niyo oo haddaad inaad weysaysanayso aad niyootood intii la maydhi jireen maydho weysay ku noqon aad ku cibaadaysato haddii aad intiiba maydho adigoo ujeeddaa u tahay boodhkan iyo waxaan aad iska saartana weyse ku noqon mayso waxa uu leeyahay sheekhu qofkii salisulbawlka ahaa ee kaadidu ay ka soconaysay ama ruuxii dumar ay mustaxaabada ahayd ee dhiiggu aanu ka go-aynin iyo qof alyayo qofka sii macduurka aha ee cudurdaarkiisaa sida uu soconayay ama qof saxara ay ka soconayso ama qof masalan naqas ka soconayo muxuu isagu niyoonaya niy wuxuu isagu niyoonaya istibaaxata fardi salaa faradkii salaada banaysashadeeda ila in xadaskiisii isaga ma kor noqonayo xadadkiisi ma kor noqonay waa ka daa'imulxadas baaba la yidhaahdaa qof xadadkiisi daa'im uu yahay haddii sunno u weysaysanayo ama cibaadooyinkana taaro sida tawaafka iyo masul misxafki iyo sayd tilaawiya hadduu weysaysanayo nawaa istibaaxata salaa salaad banaysashadeed ayuunbuu tala niyeynaya furudul wuduu'i waysaysiga faryahay sitatu waa lix alawal ka horaya niyatu rafci alxadas xadas koryeelkeed waa inuu niyeeya aw idahaara lisala ama salaadu tahaara qaadashadeed aw naxwi daalika ama wixii la mida cinda qasli lwajhi markuu wejiga maydhi wayanwi wuxuu niyeeyey salisulbawli kii kaadidu ka socotay wa naxwihi wixii lamidka ahaa waxa uu niyoonayaa qofkii ay kaadiduu ka socotay iyo kii la midkaa wuxuu niyoonaya istibaaxata fardi salaa salaad faralkeed banaysashadeeda wa in tawada'a lisunnatin haddii sunno u weysaystana waa istibaaxata salaa salaad banaysashadeed buu niyoon ahaani ka labaad qaslu lwajhi wejiga maydhitaankiisa weeye wa xadduhu xadka wejiguna maa bayna manaabiti shacri ra'sihi waa inta udhaxaysa timaha madaxu halkay ka baxaan wa muqbili diqnihi iyo lafgareediisa inta muqbilkee soo jeeda waa bayna udunayhi iyo waxa udhaxeeya labadiisa dhegood fa minhu waxaa ka mida alkhamamu meesha khamamka la yidhaahdo ayaa ka mida waa halkaa timaha wejiga ka sarreeyaan meelaha ay ka baxaan weeye wlhudbu xirribaha ayaa ka mid ah waalxaajibu xaajibka iyo sunnahaa ka mid ah waalcidaaru hareedka ayaa ka mid a waa timaha ayaguna dhegta muqaabilka u ah waalcanfaqatu iyo damintaa hoose timaha iyaguna ka baxa ayaa canfaqa la yidhahdaa washaarubu iyo shaarubtoo timaha diminta sare ayuuna ka baxaa bashalan wa shacaran wuxuu maydhi jidh iyo timaba wa inkafufa haba fara bateen wa shacaru lixyati waalcaarid timaha garhka walcaarid iyo hareedka oo dhabanka ah in khafa hadduu fududaado qasala daahirahu wa baatinahu daahir iyo baatinba wuu maydhi wa inkafufa hadduu farabatana qasala daahirahu daahirka ayuumuu maydhi wayustaxabbu waxaa la sudhayaa takhliilu lixyati alkasa garhkii faraha badnaa biasaabicihi inuu ka soo geliyo min asfula xagga hoose waxau sheekhu leeyahay faradka labaad waa ghaslulwajhi wejiga maydhitaankiisa waayo aayadda qur-aankeed baa faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina maydha ahayd iyo axaadiida saxiixayne mid waliba faqasala wajhahu wejigiisa ayuu maydhay asxaabtii mid walbana alhaa nabigaan arkay isagoo maydhay xadiidkii cumaan sifat lwuduu markuu ka warramayay uma kasala wajhahu alaaan saddex jeer buu nebigu wejiga maydhay haddaba xadka wejiga ee lagaa maarmaankaa in la maydhaa waa intee waa timaha madaxu halka ay ka baxaan caada ahaan caada ahaan waxaa looga wadaa haddii qofka ay timihiisii dib u dhacaanu bidaar yeeshay meelaha dhekada bartikeeda tagaan dee waa timo halay ka baxaan un odhan maaye caadiyan dadka caadigaa timo halay ka baxaan wa muqbilu diqni iyo lafgareeda inteeda intee soo jeeda intan kale maay wixii soo jeeda muqbila un soo ah iyo labadaa dhegood intii udhexeeya ballan ahaan marka meesha qamamka la yidhaahdo ayaa ka mid oo timaha yaree wejiga ka sarreeya waa meelaha ay ka baxaan hamam baa la yidhahdaa ama mawdicu lhamam ayay cumdaha iyo ka cabiraan hudbiguna waa xirribaha waa jufuunta daboolada ee indhaha timaha ku yaallaan xaajibkuna waa sunnaha cidaarkuna yacni waa timaha dhegta la siman canfaqaduna waa timaha deminta hoose shaarubtuna waa timaha debinta sare inuu markaa waxaasoo dhan tacahud ku sameeyo ayaa markaa wanaagsan si aanu markaas wuxuu ka teginoo ay u wada gaadhaan jid ahaan iyo tim ahaanba walow kafiifba ha ahaadaan waayo timahaas inay noqdaan timo kafiifa oo fara badan waa shay iska naadira marka waa in la maydha hoostoodii laakiin timaha garhka iyo caaridkoo markaas halkaa dhabanka ah halkaa khadka yacni timaha ka baxay haddii ay fudud yihiinna waa in daahir oy muuqanayaan jidhka ka hoos muuqanayana waa in dushoodii hoostooda oo la maydha laakiin hadday kasiif yihiin ay fara badan yihiin waa in daahirkooda uun la maydhaa waxa kale oo sunnaha oo wanaagsan in garhkii faraha badnaa faraha hoosta laga soo geliyo waayo anas baa wuxuu leeyahay rasuulka ahay wuxuu ahaa dalku wayse intuu ka fiyaa qaado ayuu markaa halkaa hoose ka soo gelin jirayo markaasuu garhkiisa sidaa hoosta uga gelin jiray ahaani kanadaa qaslu lweji waa wejiga meyditaankiisa waxaduuna maa bayna manaabiti shacari ra'sihi madaxiisa timahooda halay ka baxaan wa muqbili diqnihi iyo garhka lafgadheebaa inteeda soo jeeda waa bayna udunayhi labada dhegood wixii udhaxeeya fa minhu waxaa ka mid ah alqamam meesha mawdicu lqamamka ee timaha yarada sare ee wejiga ka sarreeya ay ka baxaan caddaa yar waalhudba iyo xirribihi waalxaajibu iyo sunnihi waalcidaaru iyo timaha dhegta ku toosan waalcanfaqatu iyo dibinta hoose timaha ka baxa washaarubu iyo shaarubta kuwa sare ah basharan wa shacaran jid ahaan iyo tim ahaanba waa inuu maydhaa inkaasufa waa haddii ay fara badan yihiin wainkaasuba maanaa wainkasuba haba farabataane wainkasuba haba farabataane wa shacru lixyati waalcard in khafa timaha garhka iyo hareedka ama yacni dhabanku in khafa hadday fudaadaan oo jidhkii laga arkayo qasara daahira wa baatina uu maydhi wainkasufa hadday fara badan yihiinna qasara daahira buu maydhi wayustaxabu takliilu lixyati alkafa inuu takliiliyo gacanta wa bisaabici min asfal xagga hoose ka geliyo ayaa sunnaha wanaagsan asaalituka saaqasulyadayni waa labada gacmood maydhitaankooda maca almirfaqayni maca alxub mirfiqyada waqaslu maa calayhimaa waxa korkooda maydhitaankiisuna isaguna mid waajibo weeye alraabicu ka afraadna masxu shayin min basharati alra's waa inuu jidhka madaxa wax ka masaxa aw shacratin fii xaddihi ama tin xadka ku sugan madaxa alkhaamisu qaslurajilayni waa in labada qaslrijlayn labada lugood waa in la midhaa maca alkacbayni iyo wa shuquuqihimaa jeexjeexyadooda assaadisu ka lixaadna atartiibu tartiib weeye ee falow qatasa hadduu dhumbado fii maain biyo saxa wuduu'uhu waa ansaxaya wain lam yamkut yaanu kuba nagaaninbe culeysha awka saddexaad waa in labada gacmoodu maydhaa maca almirfaqaynka oo waydaakum ila almaraafiqi ilaahay baa yidhi gacmihiinna mayda ila almaraafiqi maca almaraafiqi maca suxullada xadiidkiina waxaa suma khasara yadahu lyumna ila almirfaq ayuu saddex jeer ayuu mayday weliba xadiid baa tilmaamaysa inuu markaas saa ugu soo rogay si markaas dhammaantii wada gaadhsiiyo waxa kaloo iyana faryaalkii waqaslumaa caleyha waxa korkooda inuu maydho hadday timo iyo cidyo iyo faro dheeraada iyo xubno dheeraadahoo ku sugan waa inuu ayana maydhaa ka afraad waa inuu basharada madaxa wax ka masaxaa jidhka madaxa waa inuu wax ka masaxaa ama hal tinuuno xadka weji madaxa ku sugan waa inuu maydhaa oo bimacnaa fii xaddihi maxay uga jeedaa tin haddii la jiido aan xadka madaxa ka soo baxaynin madaxa soo dhaafaynin hadday tin madaxa soo dhaafaysato wejiga imanayso ay tahay ma gudaysa bay yidhahdeen shaaficiyadu ee ama hal tinuun ugu yaraan hal tin ama yacni jidhka madaxa qayb ka mida waa inuu masaxaa waayo wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa ayay ba'daasi idhaen waa tabciidiya oo bimacnaa madaxa berkii ayaa ku filan oo ayi juz-in ka mida waa ku filantay iyo xadiidka muqiira u lahaa nebiga waysoo fooda iyo cumaamadda ayuu masaxay markaa kaaftoonka nebigu ku kaaftoomay naasiyada oo qayb madaxa ka midi wuxuu ku tusinayaa bay yidhahdeen faralku inuu yahay bar in la masaxo qayb alyaaliya qaybtii laga masaxa waa ku filanta inay shaaficiya ay dhahdaan sunnayaasha markay ka hadlayaan baynu tilmaami doonaa sida raajaxa ee xoogga badan waayo hadiya nebiga sala allahu alay slam saddex arrimood ayuunbaa ka sugnaaday inuu madaxa oo furan wada gaadhsiiyey way sugantay inuu sida xadiidkaa sheegayey ayadoo koofiyada ama cumaamadu saarantay inuu madaxa xanaanbar masaxay inta kalena uu cumaamadda iyo waxaa saarnaa kaga dhammaystiray iyo inuu waxaan saaran gebigiisa oo wada masaxay laakiin inuu madaxa barkii oo keliya uu ku kaaftoomay maa sababta can nebiyi sala allahu alay slam kamay sugnaanin nebiga ka shanaadna waxa weeyaan labada lugood oo la maydho maca alkacbayn maca alquraamaha wa arjulahum min alkacbayn ilaahay baa yidhi lugihiinna maydha maca alquraamaha xadiidkana waxa ahaa inuu nebigu maydhay yacni labadiisa lugood macal quraanaha ayaa xadiidkii ka warramaysay weysada nebigana ay tilmaameen waxaa kaloo nebigu waylu lacqaabi min asbiqu lwuduu weysada dhammaystira ayuu lahaa oog baa u sugnaaday buu lahaa dadka cidhbahooda aan weysada gaadhsiinaynin ninkii meel in ciddi laeg ciddi in laeg ninkii ka tegey ee nebigu arkayna wuxuu yihi ordoo ku noqo weysada wanaaji buuri dabeetana waa tukada weysadiisii ayuu dhammaystirtay markaasuu tukaday iyo shuquuq iyo dildilaacyo wixii ay leeyihiin haddii markaa qofka ay safara ka dilaaceen oo ay wada dildilaaceen cidhbihiisu iyo markaa dee lugihiisa intaa faradka waa inuu markaa wada maydhaa ka lixaadna waa tartiib oo si ay u kala tartiibsayeen oo wejigu ugu horreeyo oo gacmuhu ku xigaan oo madaxu ku xigo oo luguu u dambeeyaan waa inay saa u kala tartiibiyaan waayo ilaahay baa saa isu dhexgeliyey haddii aan xikmadi ku jirin kan la masaxayo ama waa la horraysiin lahaa madaxa ama waa la dambaysiin lahaa wixii la maydhayana waa la israacin lahaa laakiin mar haddii saa la isu dhex dhigay waa in sidaa iyo iddaun biyaa bada-allahu kii nebiguna kaga bilaabay ka ilaahay kaga bilaabay oo caama inkastuu sacyiga ka warramayo haddii markaas wuxuu leeyahay biyo dhex galo saa u dhumbado isagoo niyeysan dee weyso walow muddo badan bayaanu ku nagaana saxa wudu'uhu weysadiisu waa iska hansaahaysaa oo mar haddii uu niyeeyey wixiina mar wada galay otomaatikali inay markaas si ay u kala horreeyeen oo wejigii horreeye gacmii ku xigeen oo deedna madaxiio haddana lugii ku soo xigeen ayuunbaa waxay leeyihiin la qadarayaaye oo dhacaysa asaalidaga saaqasulyadayni waa labada gacmood oo lamayna maca almirfaqayni maca alxusullada wa qaslu maa calayhimaa waxa korkoodaana waa inuu maydhaa alraabicuna masxu shayin min basharati ara's waa inuu masaxaa wax ka mida timaha madaxa ee jidhka madaxa ow shacratin ama tin fii xaddihi xadka madaxa ku sugan alkhaamisu quslu rijlayni waa in labada lagoodna maydhaa maca alkacbayni maca alquraamaha wa shuquuqimaa iyo dildilaacyadooda asaajidka leexadna atartiibu waa in la kala tartiibiyaa falaw khatasa haddii uu galo fii maain biyo saxa waa ansaxayo biyo saa u dhumbado wuduu weysaysa waa ansaxaysa way lam yamkus yaanu kuma nagaanin be watajibu lmuwaalaatu xidhiidin baa waajibaysa fii wuduui daa'imi alxadath qofka xadadkiisu joogtada yahay wayse inuu xidhiidiyaaba waajiba waistisxaabu niya niyada waa inuu qofku isu saaxiibiyaa xukman xugun ahaan oo falan yatrukuhaa ka tegi maayo qabla tamaami alwuduu waysadu intaanay dhammaystirmin waxau leeyahay sheekhu waxa waajibaya muwaalaad iyo xidhiidhin fii wuduui daa'im alxadath qofka xadadkiisu daa'imka yahay ee macnaha qofkii ama kaadiu ka soconaysay ama gabadhii dhabar furanka dhiigu ka soconayey ama qof saxara ka soconayso ama qof neefuna ka soconayso waa inuu weysada xidhiidhiyaa macnaha waxay dhahaan qofku haddaanu daa'imulxadas ahayn wuu kala saari karaa oo masalan haddii aad toddobada aroornimo haddaad cagaha waxaan ahayn maydho oo labiyo tobanka markaa aadaanku gaarhaan labadii lugood aad maydho yani waa kuu furantay bay mar haddaanay kaa jabin waa iska sunna un xidhiidhintue shaaficiyadu waxay leeyihiin way furan tahay laakiin qofku hadduu daa'imulxadas yahay oo xadadkiisi joogto yahay waa inuu weysadii xidhiidhiyaa waayo dee wuxuu dahaaro qaadana marka wakhtigu soo galo waa inuu weysadaasiyo salaadiina xidhiidhiya markaa uu salaadii la xidhiiy ila wixii baa soconayo ma joogayse waxaa kaloo bushrulkariimka yani sharaxaan bushrulkariimka la yidhaahdo dhowr ereyoo kaluu sii raacinayaa oo wayajibu taxafud taxafud taxafudku waxa weeye waa yani isxidxidhkii iyo qofkii ama kaaduu ka soconaysay isxidxidhkii iyo gufayntii ruuxa dumala ay xudurkii gufaynaysa iyo wa taqdiimu listinjaa iyo istinjada horraysiinteeda waalmuwaalaad fii wuduui daa'im alxadad intaasuu israacinayaa inuu taxafud sameeyo inuu istijada horraysiiyo oo qofku haddaanu daa'imulxadas ahayn waxay dhahaan waxaa furan inuu qofku weysadiiyo istijada weysada dambaysiiyo oo say ku suurto gelaysaa bimacnaa qofkii oo masalan dee laga yaabo inuu markaa ama saxro wixii ka soo baxay amayn kaadi wixii ka soo baxay iska qallajiyey oon istijoonin intuu wayse qaato inuu golofisi ama mare intuu qaato haddana markaa iska maydho xubnihii taranka isagoon taabanaynin uu iska maydha waxbana aanay ka soo baxaynin way u furan tahay saasay yidhahdaan markaa laakiin hadduu qofkani daa'imulxadisi waa inuu istijada horraysiiyaa waana inuu muwaalaad iyo xidhiidhin sameeyaa waysada dhexdeedina waa israaciya waysadiiyo salaadiina waana xidhiidhiyaa waxaa kaloo ayana laga maarmaana waayo tahaaradiisaa daruuri ah marka waynu acmaasheedii xidhiidhiyaa si xadadkan soconaya intii la yarayn kara la fudaydin kara loo yareeyo waa inuu niyada yacni isla saaxiibiyaa qofku xugun ahaan oo bimacnaa intaa uu weysaysanayo aanu goynin haddii isagoo weysadii wada uu niyeeyo inuu iskaga tago macnaa niyadii dee way go-aysaa weysadiisii way kala goday waa inuu xugun ahaan sxidhiya aanu ka tegin inta aanay weyso dhammaystirmin watajibu lmuwaalaatu xidhiidhin baa waajiba fii wuduui daa'im alxadad qofkii xadadkiisa joogtada ahaa waistixaabu niya inuu xukuman isla saaxiibiyo falan yatrukuhaa ka tegi maayo qabla tamaami lwuduu waysadu intaanay dhammaystirmin faslun fii sunani lwuduu waysada sunnayaalkeedii ayuu fasliyaa wa sunanuhu sunayaalshiisu asiwaaku waa cadeesho uma tasmiyatu eeba magacow maqruunatan biniya iyadoo lala xidhiidiyey maca awali gasli lkafayni labada kaf maydhitaankooda bilowgeeda watalafudu biniya ku hadalka niyada ayaa sunaa bay yidhahdeen wastisxaabuhaa biqalbihi iyo qalbiga inuu iskala saaxiibiyo fain taraka tasmiya haddii eebba magacowga fii awalihi uu ka tago walow camdan bax uga tegay ataa bihaa wuxuu la iman qabla firaaqihi inta aanu ka faaruqin fayaquulu wuxu odhan bismi illaahi awalahu wa aakhirahu kamaa fi lakli washurbi sidii cunidda iyo cabidaba ay ahayd wuxuu leeyahay sheekhu sunnayaasha waysadu waa fara badan yihiin siwaagga iyo cadayga ayaa ka mid ah waana saynu soo tilmaannay yacnii sunanimada cadayga iyo weliba xilliyada uu markaa sii wanaagsan yahay khisaalfidri baynu kaga soo hadalnay inay markaa xilligaa weysaysanayiyo markuu qofku salaada gelaya ay tahay shayga labaad ee ku soo xigaa waxaa weeye atasmiya inuu ilaahay magacaabo bismi illahi ayuu dhahdo waayo nebigu tawadau bismi illahi ilaahay magaciisa ku weysaysta buuri ayadoo weliba niyada uu la xidhiidhinayo bisinka iyo niyada waa inuu xidhiidhiyaa waana inula sii xidhiidhiyaa maydhitaanka labada kaf u maydhaya ee ugu horeeya waa inuu markaa la xidhiidhiyaa niyadii iyo tasmiyadaba watalafudu biniya ku hadalka niyada ayaa sunaa bay yidhahdeen waataan idiin sheegaya sunnaha wax badan ay yidhaahdaan waa wax iska wanaagsan unbay ayuunbay yidhahdaane sunno nebiga ka sugnaaday maaha waxay ku cileeyaanuun liyusaacida lisaanu lqalba si ay isu kaashadaanuun wixii aad qalbiga ku haysay iyo waxaan carabka kaga dhawaaqday si ay isu kaashadaan darteed ayaa loo aad yacni uga hadlaysaa oad odhanaysaa nawaytu lwuduu'a waysaa niyeeyey baad odhanaysaa bay yidhaaheen waa si ay carabkii qalbiga isu kaashadaan laakiin nebiga ayay ka sugnaatay ama asxaabtii bay ka sugnaatay ma aha sidaa daraaddeed baa la yidhaha niyadu maxalkeedu waa qalbiga talafudkeeda iyo kuhadalkeeda nebiga iyo asxaabtii iyo fuqahadii waaweyneed midnaba kama ay sugnaanin bal mashaakilaadkay keento waa meelaha waswaaska iyo shaydaanku u dhex fadhiisto waayo weligaa arki maysid nin allahu akbar allahu akbar ku waswaasaya laakiin mid usalli usalli usalli daahaya in badan baad arkaysaa oo shaydaanku halkaa u dhex fadhiistay waxa kale oo la suneeya istixaabuha biqalbihi inuu min awali lwuduu ilaa aakhirihi inuu markaa niyada weysada aanu ka jeedsanin ay xaadir ahaato haddii uu ka taga tasmiyada iyo eebba magacowgiisa fii awalihi awalka weysada camdiba ha ahaatee intaanu ka faaruqin ee aanu dhammaynin acmaashii weysada ayuu la imanaya oo bismi illahi awala waakhirahu ayuu odhanaya sidii cunidda iyo cabitaankaba ay ahayd oo cunidda iyo cabitaanka ayuu uga qiyaasanaya xadiidkii saxiixa waa kii ahaa markuu midkiin cunaya cuno raashin ha yidhahdo bismi illaahi hadduu ilaabo awalkiisa ha yidhahdo bismi illahi fii awali waakhirihi kaasubay markaa uga qiyaasteen وسنانها سواك على شوي ثم تصمية يبا مقعو مغرونة أيضا لحدي بالنية مع أول غسل الكفين لو هذا كف ميلتان كل أول كذا أيضا لحدي دينيو والتلفظ بالنية نية لك هذا الكذا أيضا السنية واصحابها بقلبه نسك لا صاحبية على السنية قلبي فإن تركت تصمية في أولها هدو خطه ولو عن ضماده أعطى بها وهو ليما قبل فراغه انتانو ضمينين فيقول على بسم الله أوله وآخره كما في الأكل والشرب سيعندي عبدي ثم غسل الكفين لماذا كف ميريتان كودا أيها السنية فإن لم يتيقن طهر وما حطان يقين سن كريها له على تغمسهما إن دحقريو في الماء القليل به يرى ومائع يا مائع وحي كلا سعني وين كثر حببته قبل غسل ما ينتهر ميرين ثلاث مرات صدح شير وعلى شيخ ليه وعكلا الصناعة إن كفينك iyadana waa mayro kafaynku waa labadaa gacmo intaa jaraqla ilaa hore weeye in la maydho ayaa wanaagsan waayo nabiga sala allahu alay slam ayay ka sugnaatay fakasala kafayhi alaaa maraatin saddex jeer inuu maydhay weliba intaan weelka dhex gelinna inuu maydhay weliba biyuhu marka ay biyo ama weel ku jira ama raakida ay yihiin inaan la gelin baa wanaagsan marka wuxuu leeyahay haddaanu yaqiinsanin duhrigooda haddaanu yaqiinsan inay daahir yihiin waxa karaahiye ah macnaa uu ka shegtay ama aanu hubin inay gacmihiisu daahir yihiin inuu dhex geliyo biyo yar ama shay maayaca ama caano ama subag walow haba farbata maayice waa laga wanaagtay waa karaahiyo waayo dee biyihii yaraasay shaafici qabtay waa nijaasaynayaan maayacanna waa nijaasaynayaan hadday nijaas leeyihiin haba bataane inta aanu saddex jeer aanu maydhin siba marka uu yani isagoo soo baraarugay uu weysaysanaya waa la mid waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi midkiin markuu hurdo ka soo baraarugo fala yaqmis yadaw fi linaa gacantiisa yuu weelka dhex gelinin inta uu saddex jeer ka maydhayo fa innahu laa yidri ayna baatat yaduhu waayo maoga gacantiisu meesha ay bariday uma qasuulkafayni labada kaf maydhitaankooda ayaa la suneeyaa fain lam yatayqan tuhroma haddaanu yaqiinsan kuriha lahu waxaa loo gelaysaa kamsumaa inuu dhex geliyo fi lmaai alqaliil iyo wamaayican maayic inuu dhex geliyo waxaa yani daahiraadkee socda wey maayic waa caanihii iyo subag iyo saliidii wixii lamid ah weynkasuna haba batee qabla qasliga intaanu maydhin salaasa maraadi saddex jeer uma almadmadatu nuqnuqasho uma alistinshaaqu sandaarsi ayaa sunna ah walafdalu se fadliya aljamcu baynahuma waa inuu ku jamciyo bisalaasi qarafaatin saddex darsi yatamadmadu wuu ka luqluqan min kulli gurfa yani darsi kasta uma yastanshiqu bibaaqihaa baaqigeedana sanka ayuu markaa gelin wlmubaalagatu fiihima inuu ku xeel dheeraado ayaa la suneeyaa liayri saaim fiihima ligayri saa'im qofkii aan soomanayn wa tasliisu kullin mid la arko oo min algusli waalmasxi maydhidda iyo masxidda watakhliili iyo takhliilintaa ayaa iyana la suneeya wayaakhud shaaku bilyaqiini qofka shakeero yaqiin ayuubuu qaadan waxau sheekhu leeyahay madmado iyo istinshaaq waa luqluqashada iyo sandaarsigii iyaguna sunnayaasha weysada ayay ka mid yihiin waayo nabiga sala allah alay slm ficilkiisa ayay ka sugnaatay famadmada wastanshaqa wastansara bisalaasi kharafaati inuu markaa luqluqday uu sandaarsoo dabeetana iska soo saaray madmid wastanshiq na yani amarna waa ku bixiyey waxaana wanaagsan oo fadli badan bay leeyahy shaaficiyadu inuu ku kulmiyo bisalaasi kharafaat saddex qaadasho yacni inuu sankana saddex jeer u qaado afkana saddex jeer u qaado iyo inuu isu mariyo oo midiiba afka iyo sanka isu mariyo waxay leeyihin shaaficiye waxa wanaagsan inuu isu mariyo ayaa wanaagsan axaadiis badan baana ku soo aroortayoo midba qolo markaa faslinta iyo kala saaridda yacni fadilayna waa jiraan oo ayagu saa sunneeyey qolo markaa jamcintaasi shaaficiyadoo kalena ayaguna wanaajistayna waa jiraan oo waxay leeyihin tamadmadu min kulli qurfa wuu ka luqluqan uma yastanshiqu bibaaqihana sanka ayuu sii marin waxaana weliba wanaagsan inuu ku xeel dheeraado oo luqluqashada iyo sandaarsiga inuu ku xeldheerado si markaa wixii wasaq dhulkan dhow oo dhan u joogo ugu soo qadaya wanaagsan inuu sooman yahay mooyane hadduu qofku sooman yahay waa inaanu ku xeldheeraanin waayo hadduu ku xeldheerado oo ahu yidhaahdo oo deedna ay ku siirtaan qof gawadfal sameeye buu noqonaya weysadii iyo soomkiisa ugu jabaya waayo xadiid baa nebiga sala allahu alay slam ka sugnaaday inuu yidhi wabaaliq fi listinshaaq sandaarsiga ku xeldheero ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyane haddaad sooman tahay fabirif si yaroo sahlan uu luqluqo waxaa kaloo ayana sunnaa tasliif yani m maydhidda xubnihii la maydhayey masixidda oo markaa kuwii la masaxaye iyo oo markaa madaxii ah iyo takhliilkii dhexgelintii markaa garka iyo markaa faraha iyo in markaa saddex laga dhigo ayaa wanaagsan oo ma sunnuhu waxa weeye waa saddexdaa laakiin hal mar iyo labana waa laga dhigi karaa oo waaxid waaxid siyo soomaalidu tidaahdo yani qofka biyuu ka yarin baa waaxid waaxidsanaya adoo baddex joogeed waaxid waaxidsan kartaa wayaakudu shaaku bilyaqiin qofka shakiyaana yaqiintunbu qaadano ma laba mar bay ahayd ma mar bay ahayd ma saddex bay ahayd inta yar ee uu hubo ayuunbuu qaadan waayo nin saxaabiya cusmaan baa wuxuu laha markuu tusiyay weysadii rasuulka markaasuu yidhi saddex jeer saddex saddex jeer buu weysaystay markaasuu yidhi sidaasay ahayd weysada rasuulku marna laba laba jeer buu weysaystay marna marmar buu weysaystay markaa intuba rasuulka way ka sugantahi lakiin sida wanaagsani waa saddexaysigaa wa tasliiu kullin min algusl walmasax masax oo kale ay maya xadiidu waxay u bantahay isaga hal mar in la masaxayo isaga aan la saddexaynaynin wa tasliiu kullin yani mid kasta inuu saddexeeyo min algusli maydhashada walmasxi iyo masixidda watakhliili iyo markaa hoosgelinta wayaakudu shaaku qofka shakisani wuxuu qaadan bilyaqiini sida yaqiinta ahee uu hubo ayuunbuu qaadanaya